بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد maanta iyo taariikhdu tahay saddex iyo tobanka rabadaan afar boqol soddon iyo sideed hijriga mujaahidiintu saaka aroornimadii hore waxay weerar kula jarmaadeen deegaan la yidhaahdo afurur deegaankaas oo hoos taga degmada boosaaso ee gobolka bari allah subxaana watacaala mujaahidiinta wuxuu u suurtageliyey hujuumkaas ama weerarkaas ay ku qaadeen saldhigaas maleeshiyaadka murtadiintaha oo puntland qaar kamid ay meesha ku lahaayeen inay iqtixaamaan oy cagta mariyaan muddo kooban halkaasna cadowga ku sugnaa ugu qeybsamay saddex qaybood wax dhintay oo goobtii ku dhintay iyo wax hararay oo cagta furay iyo wax waxaweye dhaawacmay oo halkaa ka jiitaday allah subxaana watacaala nooga mahad celinayna goobtiina dhammaan mujaahidiinta ayaa la wareegay gacankuhaynteedii ayadii wixii yaalay waa gartay baaraka allahu fiik sheekhana saldhiga af urur ee la weeraray muxuu ahaa isaga ma difaac ayuu ahaa mise talis ayuu ahaa saldhiga af urur wuxuu ahaa goob talis ah oo laga idaareeyey ama ama laga hogaamiyo ciidanka dagaalka ka wada buuraha galgala iyo nawaaxigeeda oo la ogyahay muddo dheer in dagaal ku dhex maraya mujaahidiinta iyo ciidanka murtadiinta puntland halkaa marka waxay ahayd talis iyo goob laga hogaamiyo dagaalka ka socda nawaaxiga galgala waxaana muuqatay ticnikada iyo ciidanka lasoo tuuray marka aad fiiriso inuu haddee xaalad uu ku jiro ay doonayo inay weerara qaadaan cusub marka allah subxaana watacaala baa waafajiyay mujaahidiinta oo darbal istibaaqiya waxaa la yihahda mandarbaaxo kala hormaray halkaasna waxa weeyaan kusoo afjaray oo cadowga waxa weeyaan ku gabagabeeyey makribga iyo dhibaatadii uu waday wax ka mid a waa gartay maxaa faahfaahin ah oo aad naga siin kartaa khasaaraha cadowga lagu gaarsiiyey dagaalka ka dhacay ee saldhiga afurur saldhiga sida runtii dagaalka ka dhacay kow horta khasaaraha goobaad cadowga kasoo gaaray waxa wey goobta lagala wareegay oo military ahaan la jebiyey ama ciidan ahaan la jebiyey midka maadiga ah marka la fiiriyo oo kasoo gaaray xagga nafta lixdan iyo kow askari ayay mujaahidiintu xaqiijiyeen meydkooda isdul taageen laakiin way carareen oo dad kale oo dhibaasho dhintay baa laga yaabaa in lagu arka meelaha dhaawac oo toddobaatan wax ka badan ayaa waxaa la geeyey meelaha ay wax ku dawoodaan meelo kamid a gaar ahaan meesha la carmo oo kaleeto meesha waxaa kaloo ku dhintay saddexdii sargaal oo haysatay ciidanka nawaaxiga ka dagaalamahaya saddexduba halkaas ayay ku qarbaxeen waxa kale oo meeshaas ganiim ahaan mujaahidiintu uga heleen gaadiid lix iyo toban gaari gaarahaya ay la wareegeen sagaal gaari oo kamid waxay ticnico ama baabuurta ay ku rakiban yihiin dadka diyaaraduhu sida dhishikayaasha iyo shirkayaasha wax lamidka ah gaadiidkaas waxa weye mujaahidiinta ayuu u gacan galay oo la wareegay sidoo kaleeto dhammaan wixii halkaa yaalay oo agab ciidana nooc kasta uu yahay masaad ha ahaado ama rasaas ha ahaado ama ha ahaado dhar ha ahaado ama hub ha ahaado mujaahidiinta ayuu gacantooda galay oo la wareegay halkaasna uu xaggooda usoo wareegay muddo dooran mujaahidiinta halkaa gacanta way ku hayeen falilahi alxamdu waa gartay intii dagaalka lagu guda jiray dhanka mujaahidiinta maxaa soo gaaray mujaahidiinta u dagaalamahaya xaqa oo dalkooda iyo diintooda iyo dadnimadooda daafacahaya oo allah subxaana watacaala naftooda ka iibsaday halkaa rag baa allah subxaana watacaala beehooda ka aqbalay waxaana halkaa ku shahiiday saddex mujaahid taqabalahum allahu fi shuhadaa baan leenahay xaq bay ku dirirahayeen kuwa kasoo jeeda xadaray ku dagaalamahayeen waa gartay baaraka allahu fiik sheekhana dabcan saldhigan ciidanka murtadiintu ay joogeen hadda weerarkan lagu qaaday waa weerarkii ugu xooganaa dabcan ayaa la dhihi karaa oo lagu bartilmaameysaday ciidamada murtadiinta ee puntland maxay tahay sababta aada u beegsateen saldhigan oo mujaahidiintu ay u doorteen bartilmaameedkan mase jiraa ujeed gaar ah oo aad ka lahaydeen beegsashada saldhigaasi saldhiganu waxa weeyaan saldhig makriga iyo sharta iyo dhibaatada laga abaabulo ahaa dagaalka inagoo inaga iyo murtadiinta noo dhexeeyaan horta ma cusba oo muddaba wuu socday oo waxa weeyaan ilaa intii halkaa mujaahidiintu ay howlgallada ka bilaabeen ilaa asaaskii xarakada laga soo bilaabo dagaalku wuu noo dhexeeyay anaga iyo murtadiinta halkaa ku nool oo puntland gobolka layaada ku nool waqooyi bari soomaaliya marka dagaalka horta saas waa wuu soo socday waayahan waxaa kordhay xadgudub fara badan inay nimanku ay wadaan dadka inay ku eedeynahayaan inay yihiin shabaab qofkay arkaanba ay qabanahayaan iska dilahayaan xirahayaan xoolahooda dhacayaan barakicinahayaan gaar ahaan galgala iyo nawaaxiga waxaa ka socda baraka xoog le oo dadka la beegsanayo dhibaatadaas marka waxay keenaysaa mujaahidiinta maadaama ay u taagan yihiin difaaca dalka diinta iyo dadkaba inay ka daasacaan oo looga argoyo dadka mustadaafiinta masaakiinta ah taasu marka sababtay qayb ka noqon kadhaa maanta loo beegsaday waa gartay ugu dambeyntii dhanka shabeellada dhexe weeraro iyo howlgallo kala duwan ayaa ka jiray maxaa faahfaahinaha oo aad naga siin kartaa weeraradaas shabeellada dhexe waxaa ka dhacay xalay laba weerar oo kala duwan mid wuxuu ka dhacay degmada jowhar wuxuu ahaa qarax miino wuxuuna ka dhacay garoonka diyuuradaha aagis ayuu ka dhacay meeshaas maleeshiyaad ayaa lagu beegsaday halkaasna waxaa ku dhimantay saddex maleeshiyaadka murtadiinta ka mida isla degmada mahaday xalayay waxaa ka dhacay iyadana weerar ay mujaahidiintu ay ku qaadeen halkaasna cadowga lagu naafiyey oo dhibaato xoogay lagu gaarsiiyey maalmahana mujaahidiintu howlgallo aad dardar u dhibaa shabeellada dhexe ka socday hadday tahay jawar hadday tahay mahaday iyo hadday tahay nawaaxiga balcad oo u badan waxa weeyaan miinooyin u badan ayaa ka socday insha allahu tacaala bisha ramadaan aad buuna usii labalixaasiday weerarada shabeellada dhexe saasaa marka iyadana ay wax uga jireen baarak allah fik ku barakay sheekhana baarak allahu fiikum asalaamu calaykum